kusoo dhawaada barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahimow toddobaadkan dhambaalka ugu horeeyo gaaban ma soo qabtaa mise dhinacaaga dhambaalka ugu horeeya adiga le waay
waa tahay waxaan ku bilaabayaa dhambaal lagu soo bilaabay waan ku salaanay baa la yidhi waan ku salaanay daadihiyaasha barnaamijka muusiga ay salaamaha waa tahay waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha marka xiga baa la yidhi waxaan kala nahay xuseen xasan xuseen waxaa loo yaqaanaa xusni iyo abaayo nuurto xasan xuseen iyo abaayo faadimo cali doyo baa la yidhi iyo abaayo ayaana cabdikariina bare iyo eedo caasho cali ibraahim iyo eedo khadiijo xasan madbashiir iyo eedo caasho xasan ibraahim iyo adeer cabdulqaadir cali ibraahim iyo adeer sidow cali ibraahim iyo adeer ibraahim xuseen cabdinuur iyo adeer maxamed macalin ibraahim yaasiin ibraahim maxamed waxaa loo yaqaanaa maaweel iyo malaaq cabdiyare cismaan ibraahim baa la yidhi dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahaniyad dhalasho gaarsiinaya baa la yidhi xasan xuseen cabdinuur iyo marwadiisa sharaftule baa la yidhi xaawo cali ibraahim oo wiil ugu dhashay degaanka ceelasha biyaha waxay yidhaahdeen ducada waa v o waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaasi ku dhashay degaanka ceelasha biyaha inuu noqdo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamin waa tahay dhambaalka nacaasha wuxuu naga soo gaaray nuur hobeeye iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan macalin maxamuud iyo marwadiisa iyo mawliid xuseen cali maxamed axmed sheekh iyo bedel axmed sheekh mukhtaar cabdulaahi maxamed daahir iyo boore xasan haybe iyo cabdi cumar sade iyo axmed maqadin iyo waxay yidhahdeen luqmaan maxamed cali dhammaantoodna waxa ay hambalyo gaarsiinayaan mahad hobeeye iyo marwadiisa aamino xasan magan oo gabar ay ugu dhalatay jabuuti waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ducada idinka le waay waxaa leenahay allah ka dhiga tii soo weynaata oo dadkeeda gabadhaasi waxaa leenahay allah ka dhiga tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda waa tahay heesta ugu horeysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahino waxaan soo qabanayaa codka macaan fanaanada maryan mursal ciise iyo heestay ku luqayso ee faca weyn ee rogrogasho goora maqli jirta muddo dheer rogrogasho heesihii hore ee maryan mursal ayay ka mid tahay aad iyo aad aad iyo aad
waa tahay rogrogasho iyo codkii maryal mursal ciise ayaa intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada waxaa noo baaqayaa axmed cabdishire cabdirasaaq macalin jaamac iyo maamo warsan ibraahim iyo waxay yidhaahdeen aabe bashiir oo muuse iyo dhammaanba reer oo muuse iyo dhammaan reer ibraahim maxamed iyo macalin cabdisalaan iyo cabdixaafid macalin iyo dhammaan reer macalin cabdisalaan iyo xafse sheekh axmed khaliif cabdiqani ciise nuux iyo dawaaf macalin jaamac dhammaantoodna waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxaana ay hambalyaynayaan cabdulaahi bashiir oo muuse iyo felis saciid xaaji axmed oo arooskood uu ka qabsoomay magaalada towfiiqa yidhaahdeen ee gobolka mudug ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay allaha arooskiina ka dhigo kii aad u aydaan bashbashii barwaaqana aad kala kulantaan iyo ubad kheyr qabo anigan aaminayaan raacinaya nimcaan jaamac maxamed iyo abtiyo baa la yidhi caydiid cabdi cabdulaahi iyo hooyo nuure cabdi cabdulaahi faadumo cabdi cabdulaahi iyo istaahil jaamac cabdulaahi iyo xasan maxamed cabdulaahi iyo cabdiraxmaan ibraahim cabdulaahi iyo cabdilxaafid ibraahim cabdulaahi waa dhammaan ilmo ibraahim cabdulaahi iyo dhammaan reer cabdulaahi xuseen waxaa iyagoo isku duuba baa la yidhi ay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan sabaad yuusuf cabdulaahi iyo saygeeda cabdiweli maxamuud oo ay gabar igu dhalatay dalka mosambik baa layidhi toddobadii bisha agost ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxay leeyihiin gabadhaasi mosambik ku dhalatay waxaan leenahay soo weynow xaggii heesaha waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa jacayl dhiig ma lagu qoray iyo codkii xalimo khaliif mugool
waa tahay dhabanadaad laga jaray heestan ibraahimna waa hees iska xaragoonayso iskeed waa hees ladan waa tahay dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecno dhambaal gaaban ayaan gacanta ku hayaa dadka soo dirayna waxaa ugu horeeya mukhtaar cabdulaahi maxamed daahir iyo nuur hubeeye baa la yiri iyo cabdiraxmaan macalin maxamuud iyo axmed maqadi baa la yiri iyo seyna macalin cabdi mawlid xuseen iyo cabdi cumar iyo boore haybe xasan iyo nuur cabdulaahi iyo ibraahim macalin waxay dhammaantood tahaniyad gaarsiinayaan mahad hubeeye baa la yidhi iyo marwadiisa aamina xasan oo ay gabadh ugu dhalatay dalka jabuuti gaar ahaan magaalada jabuuti baa layidhi waxaan leenaha bay yidhahdeen soo barbaaroo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa tahay intaadan soo qaban heesta xigta ibraahimna waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinayaa dhambaalkan aan gacanta ku hayo halkan waxaa hambaliyo aroos ka diraya baa layidhi dadka kale ah axmed cabdi shire iyo cabdirasaaq macalin jaamaac iyo maamo warsan ibraahim iyo aabo bashiir aw muuse iyo dhammaan reer aw muuse iyo dhammaan reer ibraahim maxamed iyo macalin cabdisalaan iyo cabdixafiid macalin dhammaan reer macalin cabdisalaan iyo xafse sheekh axmed khaliif iyo cabdiqani ciise nuux iyo ugu dambayntii dawaaf macalin jaamac dhammaantood waxa ay kala joogaan baa layidhi daafaha caalamka oo dhan waxaanay hambaliyo aroos hawada marinaya baa layidhi boqorka iyo boqoradda waa cabdulaahi bashiir aw muuse iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi falis siciid xaaji axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada towfiiq ee gobolka mudug ducada waa xaggeena baa layidhi arooskaasi allah ka dhiga midkii loo aayo bad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaan dhegeystayaashana caasha usoo qabanaynaa codadkii macaana ee faarax guuleed iyo khadiijo qalanjo
sida tahay biciid balligii danood burcosoba ka helay balla xardhaaney bilanti macade sida tahay biciid balligii danood burcosoba ka helay balla xardhaaney bilanti macade biligu waa adiga farkhaddu waa aniga biligu waa adiga farkhaddu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga barkhaddu waa aniga biligu waa adiga barkhaddu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi buureeqay wacadkey habeenayn wabogjacay kuye hadaamqin mayaydaw belayey hadaamqin eeyadi buureeqay wacadkii habeenayna waboog jacay kuye hadaamqin mayaydaw belaye hadaamqin
tahay codadka labada fanaan khadiijo maxamuud qalanjo iyo faarax guuleed samatar intaas haddaanu ku dhaafna heesta barkhad ayay ahayd dhinacii dhambaalada ayaan mar kale halkooda ka anba qaadaynaa dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxa uu naga soo gaaray hoyo cadar kaahin jaamac miicaad iyo eedo xabiibo iimaan habane iyo adeera baa layidhi cabdulaahi iimaan habane iyo faraax haaruun ismaaciil iyo saygeeda salebaan maxamed iimaan iyo wiilkiisa sudaysi baa layidhi iyo axmed maxamed iimaan xasano xuseen kibaar iyo caruurteeda xaliimo xuseen kibaar iyo caruurteeda waris maxamuud xasan daa'uud maxamed aw cismaan iyo xaaskiisa cabdisamed maxamed aw cismaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ikraan maxamed mawliid nimcaan xuseen siciid hinda cabdi aw cismaan iyo caruurteeda iyo leylo ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii baa la yidhi ayaan ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska reer kaahin jaamac miicaad iyo reer xuseen siciid nuur waxay halkan hambalyo iyo bogaadan oga darayaan baa layidhi oan lasoo koobi karin khadar maxamed iimaan iyo nuura xuseen saciid oo wiil iyo gabar mataano ah ay ugu dhasheen magaalada hargeysa gaar ahaan gargaar hosbitaal waxaana mataanahaasi loo kala bixiyey baa layidhi betri iyo betra waa a iyo in bay u kala duwanyihin soo maa betri iyo betra waa tahay waxaan ilaah uga baryaynaa bay leeyihiin inay soo noqdaan kuwii soo barbaara ee noqda kuwii dalkooda diintooda iyo waalidkoodba anfaca anigan waxaan raacinayaa aamiin waa tahay waxaa noo baaqayaa habboon aadan cawaale iyo cabbaas aadan cawaale iyo sahal aadan cawaale hibe aadan cawaale iyo nimco aadan cawaale muna aadan cawaale asme aadan cawaale iyo cabdulaahi aadan cawaale waxaana ay joogaan jabuuti maraykanka ethoobiya iyo faransiiska waxaanay jecel yihiin inay halkan uga hambalyeeyaan axmed yaasiin aadan cawaale iyo kaafiya xuseen maxamed oo aroskood uu ka qabsoomay magaalada jabuuti gaar ahaan xaafadda balbela waxaana ay uga barayaan arooskaasi inuu eebba ka dhigo kuwii bashbashii barwaaqo la kulma ubad kheyr qabana uu kala siiyo aamin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeeya cabdisalaan cabdulaahi cabdi dabar iyo abshir dalmar iyo cali barrow baa la yidhi iyo ismaaciil maxamed iyo cabdilatiif barre aadan isaaq calihi cali xasan kargooye baa la yidhi waa kargooye waa tahay cabdishakuur bayow iyo nasre aadan maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo dibadda la yidhi waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdinaasir macalin roobow iyo marwadiisa jeeliya oo wiil ugu dhashay magaalada barnacle baa la yidhi ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishan aanu ku jirna ee sanadkan laba kun sideed iyo toban ducada waa dhankiina baa layidhi waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada barnacle ee gobolka baay waxaanu ugu duceynaynaa inuu noqdo midkii soo weynaadee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxtara aamiin waxaad markana ku soo dhowaataan heestal kudhigeedu yahay aayaha nolosha waxaa wadajir ugu luqaynayaa axmed zaki iyo xaliimo gobaad
anigu balaanta ugobe bahayo oy sarex waayo uwa ku ildarane
inayo howla'aanta ma ahaan karaaye warkiyo wadnuhu adigay ku tabayaan anigu balaanta ugobe bahayo oy sarex waayo waa kuil darane
ahayurugadayday cidaadka caashaqa waxaunka iga tira waaragtidaade ayaaniyo nasiibkay ugubani ideeqaay ereygaad leeda naftu aaminaysa ereygaad leeda naftu aaminaysa
ayahayna noloshan intifaaxsanayna dhigaynu dhigana aqaro ku ayahayna noloshan intifaaxsanayna axdigaynu dhiganaan aqaro ku tegaynaa ayahayna noloshan intifaaxsanayna axdigaynu
aqarroon ku degaynaa
aayaheenna nolosha iyo codadka labada fanaan axmed zaki iyo xaliimo gubaad haddaan intaasi ku dhaafno heesta ugu dambaysoon hubo in qaar badan oo idinka mid inay si weyn ugu heli doonaan intaanan idiin soo qabanaan dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya dhegaystayaasha soo dirsaday aan gaarsiiyo waxaa ugu horeeya aabe muuse xaashi iyo hooyo maryan naaleyana way ku jirtaa asxaabtu way badan tahay awowaa ku jira mursal muuse xaashi cabdikariina muuse xaashi cabdirasaaq muuse xaashi ciise muuse xaashi iyo cabdicasiis muuse xaashi iyo cabaas muuse xaashi abaaya xaawo muuse xaashi baa layidhi iyo anfac muuse xaashi iyo nimco muuse xaashi waa dhammaan ilmo muuse xaashi xabsina way ku jirtaa aabe cawil tooxow hooyo aamine faarax cabdulqaadir iyo cabdiweli cawil tooxow iyo cabdiraxmaan cawil tooxow cabdirasaaq cawil tooxow iyo mahad xaashi iyo nasteexo qaasim iyo ugu dambayntii maxamed xasan jaamac oo tarabi ku magac dheer dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo debadda baa layidhi waxaana tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska cabdulqaadir muuse xaashi iyo aroosada xafso cawil tooxow oo ku aqalgalay magaalada muqdisho bishan agos baa layidhi horaanteedii sida loo soo qoray waxay leeyihiin ducada waa xaggiina arooskaasi dhex maray cabdulqaadir muuse iyo xabse cawil waxaan ugu ducaynaynaa inuu noqdo midkii baraka leh ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin caasha ana dhambaal gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray liibaan maxamed shirwac iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo cabdirasaaq xuseen caaqil iyo ugaas xasan bashiir saciid ilhaan cumar iyo xayaad cusmaan xuseen iyo maxamed cawil axmed iyo cadnaan maxamed axmed iyo cabdigeesi nimcaan jaamac falastiin khaliif yuusuf iyo faadumo ibraahim iyo canjeex carab iyo dhammaanba asxaabta waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna hambalyo gaarsiinayaan xuseen maxamed guuleed iyo marwadiisa sawda cumar xasan oo aqalgalkooda uu ka qabsoomay baydhabo ducaduna waa daanduray heestuna waa caashicuud waxaan leeyahay arooskaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo eebanowda kale sii ubad kheyr qaba maxaa layidhi heesta waa caasho baa layidhi heesta caashaa laga rabaa waa ka baxsaday bal ila dhegaysta Yow dhul omoson, yow dhul omoson, wabiyadu isdhaafin, wabiyadu isdhaafin, beeraa dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan Waqtiyow dhul omoson, waqtiyow dhul omoson, wabiyadu isdhaafin, wabiyadu isdhaafin, beeraa dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan Daraa u roonayn, dhalinyaro intaanay, daayaha roonayn, dhalinyaro intaanahay, daraa u roonayn, dhalinyaro intaanay, dhigahayo araggaba, ka dheere agtayda. waqtiyow dhismaha guud waqtiyow dhismaha guud dowladan daaliilo dowladan daaliilo dhibaatada igaadhiyo kawarqabin daaraarkiba waqtiyow dhismaha guud waqtiyow dhismaha guud dowladan daaliilo dowladan daaliilo dhibaatada igaadhiyo kawarqabin dhaqankan ku noolay dhalinyaro intaanay dhaqankan ku noolay dhalinyaro intaanahay dhaqankan ku noolay dhalinyaro intaanay dhagahayo aragaba kadheere agtayda lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa mid a toban waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa mid a toban amaanu dhabkahayn dhalinyaro intaanay ama aanu dhabkahayn dhalinyaro intaanahay ama aanu dhabkahayn dhalinyaro intaanay dhigahayo aragaba kadheere agtayda
waan hubaa heestaasi inay i furatay dhegaystayaal badanna ibraahim oo ina markhaati ka noqonayaan in heystii aan ballan qaadna inay heestani ku bannaan tahay waa heesta wakti waxaa ku luuqaynaya fanaanka maxamed suleymaan tubaac iyada ayaana gebagabo u ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono haddii aan laydmo toddobaadka dambe waa ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan caashicuud oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
kugu dhaarshay diintee arrimaa aan ku dhigay dhalinyaro intaanay kugu dhaarshay diintee arrimaa aan ku dhigay dhalinyaro intaanay dhigahayo aragaba kadheere agtayda